bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada warka habeenimo idaacadda ee sanaa'i caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah gudoomiyaha ururka isxilqaan oo dhallinyarada ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dadaalada lagu gurmanayo dadka danyarta ee ku nool jowhar sar u kac ballaaran oo laga dareemayo goobaha ganacsiga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan mid ka mid a dhaqaatiirta ka howlgala jowhar oo ka digay halista xanuunada ka dhalan kara fatahaadaha webiga shabeelle mas-uuliyiinta beledweyne oo wado dadaalo lagu gurmanayo dadka danyarta ee ku nool magaaladaasi xubinta sarifka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo warka habeennimo idaacadda isnaa'i akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah dowladda hindiya oo diiwaangelisay maalintii ugu dhimashada badneed ee xanuunka covid sagaal iyo toban mar kale habeen wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa waa habeen axada taariikhdu ay ku beegan tahay labada mey sanadka labada kun kow iyo labaatan intaad maqasheen waxay ahaayeen warka madaxdiisii iminka u diyaargaroob ah qodobadaas oo faahfaahsan gudoomiyaha ururka isxilqaan ayaa dhallinyarada ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dadaalada lagu gurmanayo dadka danyarta ee ku nool jowhar sida warbixintan ay ku eegayso maryamo sheekh cabdi qaar ka mida dhallinyarada ku dhaqan magaalada jowhar oo ugu baaqay dhallinyarada hirshabeelle inay gacmaha isqabsadaan oo ay hormuud u noqdaan dhallinyarada deegaanada dariska la-ah isaga oo sheegay in marka hore laga bilaabo magaalada jowhar kadibna loo sii gudbo deegaanada hirshabeelle shariif axmed cali sow oo guddoomiyaha ururka la magac baxay isxilqaan oo dalka wax u qabo ayaa ku booriyey inay dhallinyarada iyagu wax qaban karaan guud ahaan dhallinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay horta ramadaan kariim waxaan ogeysiyahaa ummadooda ayagaa dhallinyarada u ah wax ayna dhallinyarada u istaagin ama ayna u qabanin inay ummada u qabsoomi doonin labo dhallinyarada dowlad goboleedka hirshabeelle tan gobolka shabeellaha dhexe tan xarunta hadda aan ku sugannaho aan joogno degmada jowhar waxaan u sheegaa ayagane qof walbaoo dhallinyaro ah inuu waajib saaran yahay mid diini ah iyo mid dunawi ah labadaba adduunyadii in aa lagaa rabo ummadaada inaad wax ka bedeshid maskaxdaada aqoontaada iyo muruqaaga iyo wakhtiga aad dhallinyar tahay inaad wax kaga bedeshid waa wax layska rabo insha allahu tacaala kow labo jowharaan joognaa maanta dhallinyaro reer jowharaha tahay mar walba waxaa qiimo ku leedahay shakhsiyadaada qiimo kuma lihid waxaa qiimo ku leedahay dadkaaga jowhar degan sida ay yihiin maadaama aad tahay nin dhallinyaraha oo reer jowhar ah waxaa ku khasban tahay dadkaaga duruufta haysto inaad garab istaagtid labo sidoo kaleente bilicda magaalada aan soo celino markaan dhahaayo marka adiga jowhar ay kugu taalo laba qasri ama laba sar oo dheedheer goobo kale markaad tagtid aad tidhaahdi oo lagu yihahdo xaggee ka imaaday ma ku jawaabi kartid laba qasri oo dheerdheeraan ka imid waxaa leedahay waxaan ka imid jowhar jowhar adiga labadaada saroo qurqurxan wax micnaa kaligaa ma kuu faa'iidaysay inuu wada qurxanaata jowhar ilaan meesha aad degantaha waa jowhar waxaan leeyahay garabka isqabsada uma baahno dawli oo dhallinyarada waa inay maamulka wax qabataa waxaas ma jiraan dhallinyarada waa inay ayaga ogaadaan in wax walba laga rabo ayna samay karaan horumarka iyo ummadda la garab istaago inay ayaga samay karaan mar walbo ummadana maanta haddii ayna wax u qabanin dhallinyarada waa la tibi doonaa haddii aysan maanta wax qabanin waxaan leeyahay marka dhallinyaroy dadkiina iyo deegaankiina wax u qabta si ay idinkugu daydaan deegaanada kale iyo ummadda dhan waxqabadkiinan oo u gaaro intaasaan lehay dhallinyaradan ka dhisan gobolka shabeellaha dhexe ayaa bilaabay inay sameeyaan barnaamijyo wax loogu qabanayo dadka danyarta iyagoo aysan dhaqaale ka helin hay-ad ama maamul taasi oo ay iskood ugu dhiiranayaan isxilqaanka jeebkood ah ugu dambeyn waxa uu kula dardaarmay dhallinyarada inay yihiin hormuudka dalka islamarkaana ay la yimaadaan maskax iyo muruq oo ay dadkooda iyo dalkooda wax u qabtaan mahadsanid maryama mid ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgala jowhar ayaa ka digay halista xanuunada ka dhalan kara fatahaadaha webiga shabeelle xilli qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada jowbhar ay ku jiraan biyaha fatahaadta webiga shabeelle haddana waxaa jiro qaar ka mid ah carruurta ku nool magaalada oo ciyaar u aadsada goobaha biyaha ay ku jiraan waxaa jiro cudurro ka dhasha biyaha webiga shabeelle sida uu sharaxayo shariif xuseen maxamuud oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle fatahaadaas webiga shabeelle uu sameeyey cudurro badanaa ka dhalan karo sida shumbiyuudkii wasaqyaali iyo waxaa jiro meelo bulaacado badan oo magaalada oo kamid a inaa laga ilaaliyo ilmihii maadaama cudurro badan ay ka dhalaan oo haddana xilli roobeedkii oo gugi a lagu jiro meelaha qaarkood ilmaha ay iska ilaali karin iyo markasta ay iska aadayan marka waxaan kuwaasna waxaan kula taliyaa inaa laga ilaaliyo si fiican looga ilaaliyo caruurta u nugal in laga ilaaliyo saasaan aniga kula talin lahay sidoo kale doctor shariif ayaa bulshada ku nool magaalada ugu baaqay inay carruurta ka ilaaliyaan goobaha wasaqaysan maadaama carruurta ay u nugul yihiin in ay haleelaan cudurrada bulshada ku nool magaalada jowar in ay ka ilaaliyaan meelaha wasaqaysan sida fatahaadaha iyo meelaha oo bulaacadaha in ilmaha laga ilaaliyo oo carruurta loo nugulaado si fiicanna looga ilaaliyo marka ay dhacdo sidan oo kale dhakhaatiirta ka howlgasha jowhar ayaa bulshada ugu baaqda in ay ilaaliyaan nadaafadooda saruukac ballaaran ayaa laga dareemayaa goobaha ganacsiga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan sida warbixintan ay ku eegeyso xaliimo cali ibraahim
ganacsatada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa ay ka warbixiyeen kororka iyo sarowkaca xilligani ku yimid maciishada raashinka khuturduruuriga ee lagu iibiyo suuqyada magaalada beledweyne maxamed xasan oo ah ganacsado iibiya raashinka noocyadiisa kala duwan ayaa ka warbixiyey qiimo kororka raashiinka khutulduruuriga asigoo sheegay in saameynta ugu badan ay tahay lacag yarida ka jirta magaalada beledweyne iyadoona lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan
haddaan ka hadlo arrimaha ka jira magaalada beledweyne soonka alxamdulilaahi cimilada aada u fiican tahay xoogaa waxaa jiro crisis oo xagga maciishada ah oo korukasarukac weynaa jiro maalmahan dambe sababtan waxaa waaye waxaa seelayo wadamankii adduunkii oo kala xiran coronavirus iyo dhibaatooyin badan oo jiro ayaa keenay inay maciishada kor u kacdo specially waxaa aadaad u kacsan burka iyo sokorta iyo briiska intaba kor u kaceen laakiin waxyaabaha lagu soomo sida timirta iyo normal iyo wax isbedel ma lahan alxamdulilaahi aaday u fiican tahay marka xaaladda jigu waa degan yahay hadda kulayl waa iska jiraa laakiin alxamdulilahi waa boqol boqol waaye mama hadda isbedel weyn ma jiro xoogaa kala go-a oo raashinkaa jiro oo xoogaa yar oo xoogaa qiimihiisa uu kor u kacay mooye waxawaaye wax kaloo dhib ma jiraan maciishada waa la helaya wax kasta waa la helaya laakiin briceka baa kor u kacay bis wixii la bixi jiray iyo wixii ma jiraan dadka wax qof walba inuu kaashkiisa xog gato hay-adihii badnaa soo jiray iyo sanadkan iyo sanadkii hore isku mid maaha daanushin badanaa jiri jiray sanadkii hore oo tabarucaad badan dadka heli jireen sanadkan wax socdo oo wax gadaayo annaka waxaan gadhnaa timirta jumlada iyo caanaha iyo si sanadkii hore maahan ma dhaqdhaqaaqooda dadka basaa gadanaya laakiin hay-adihii wax gadi jiray ma jiraan sanadkan waxaa jiray dad kale oo wax bixiyo oo wax gado sanadkan ma jiro coronavirus awgsida awgeed coronaviruskan jira awgiis ayaanan wax dhaqdhaqaaqa una jirin dadka qof walba wuxuu kaashu gacanta ku haysto wax ku gadanaya bis specially wuxuu saameeyaa ganacsiga dhan markii uu annaka aan soo gadayna hadduu qayl lagu soo gado bulshadana waa saameynayaa marka waa wax isku xiran is dhammaystiraya baahida sidada waa is dhammaystirtaa magaalada beledweyne oo ah xarunta ganacsi ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka mid ah meelaha saameynta lixaad kale uu ku yeeshay xanuunka safmarka ee covid nteen kaasoo kala xiray isku socodka ganacsiga mas-uuliyiinta magaalada beledweyne ayaa wado dadaalo lagu gurmanayo dadka danyarta ee ku nool magaaladaasi sida warbixintan uu ku eegayo cabdicasiis xasan cabdulle xarumaha barkacyaasha ee magaalada beledweyne waxaa ka jira xaalado adag oo dhanka nolosha ah islamarkaana ay wajahayaan qoysaska halkaasi deegaansada waxayna ka cabsi qabaan dhibicda biyaha roobka maadaama aysan haysanin guryo si wanaagsan kaga difaaca iskudubaha gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka ee gobolka hiiraan xaawo axmed maxamed ayaa sheegtay in ay wado dadaalo loogu gurmanayo dadka danyarta ah ee ku jira xalyaha barakacyaasha ee magaalada beledweyne
beledweyn waxaa ku taalo boqol labaatan iyo afar kaama ku taalo ay degan yihiin dadkaas waana lix iyo toban kun iyo weliba dadka ku nool meeshaas markii laga reebo kuwa beerihi ay kasoo ayaxii uu kasoo dhameeyey ama xoolihii ay kasoo dhammaadeen ama dagaalada kasoo qaxo dibkii marka laga reebo intii hore intii ayadoo isku kaashatay dadka waxay ku noolaayeen xoogood ku noolay ahaayeen dadka waa kala baxaan qaar waxaan xoogood ku nool dadkii ama beerihii kasoo dhammaadeen ama xoolihii ay kasoo dhammaadeen oo magaalada soo galay waxay ku noolaayeen xoogooda hadday guryo dhisaan iyo haddii ay wax qaadaan iyo hadday wax xamaalaan intaba soon haddii la gaaray waa joogsadeen wax shaqa oo magaalada ka socoto ma jirto hay-ad wax siiso oo sidii hay-ada waxu bixi jireen waaga hore hay-adihii gaaba inta badan wada galeen marka hal iyo laba laga reebo marka dhibaatooyinku waa iska badan yihiin daruufaha ugu daran ee haysta dadka waxay haystaan horta waa dadka barakacayaasha dadka waa kale yihiin dadkan kale dadkoodii ku kor nool yihiin laakiin dadka barakacayaasha dad ay ku noolaadaanna ma laha waxay ku nool yihiin waab waxaa ku dhacaya qabowgii waxaa ku dhacaya qoraxdii biyo ma haystaan qaarkood masqulo ma haystaan sidii biibaxada masqulaha ugu dumisay wax ilaahay abuurtay oo nololay haystaan ma jirto cuntaysan haysanin wax daryeela ay haystaan ma jirto walahi noloshooda aaday u hooseysaa syria because qofka af soomaali ku hadlayo wuxuu ku dagaa uu ku kor noolaana qof af soomaali ku hadlayo kale laakiin qof af soomaali aanu ku hadlaynin oo ehel intaysan uga soo horeynin oo masaajidada darbiyadooda jiifo oo daryeel aan haysanin oo inta lambarkiisa baakad looga dhigo saas u taagayo inta badan dhibaatooyin xoogan ayaa soo wajaha dadka danyarta ah ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana hadda jira qorshe dadkaasi loogu gurmanayo iyadoo loo diyaariyey raashiin iyo bacyaha roobka la iskaga difaaco mahadsanid cabdicasiis weli waxaad la socotaan dhegaystayaal warka habeenimo idaacadda ee sanaayo markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta sarifka iyo suuqyada waxaa la diyaar ah maryamo sheekh cabdi
raashinka qutul daruuriga ayaa waxaad moodaa yaro inay sare u kacay labaatan laha saliid cadeyda waxaa la kala siisanayaa labaatan iyo toddoba dolar halka shilin soomaaliga uu marayo toddoba boqol oo kun oo shilin soomaali ah kiiladiisana waxaa la iibinayaa soddon iyo toddoba kun oo shilin soomaaliya waa liitarka saliid cadeyda sokorta loorka waxaa la iibinayaa soddon iyo kow dolar iyo bar oo u dhiganta sideed boqol iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah burka waxaa la siisanayaa kontonkiisa kilogaraam labaatan iyo sagaal oo u dhiganta toddoba boqol iyo lixdan kun oo shilin soomaaliya kiiladiisuna waa lix iyo toban kun saliid macsarada ayaa kiiladiisa ama liitarka waxay mareysaa konton iyo saddex kun halka la kala siisanayo nuskiradiisa toddoba iyo labaatan kun bariiska dalka laga beerta ee bariis cadaha ayaa waxa uu marayaa kontonkiisa kilogaraam lix boqoloo kun oo shilin soomaali ah kiiladiisuna waa afar iyo toban kun oo shilin soomaali ah galeyda ayaa waxa ay mareysaa madaalkeeda abuurka waa laba iyo toban kun halka midda kale ay marayso kow iyo toban kun madaalkeeda digir gaduuda ayaa la kala siisanayaa madaalkeeda labaatan kun dhuubeydana waxa ay maraysaa toban kun oo shilin soomaaliya halka diirta salbukada la kala siisanayo madaalkeeda lix iyo toban kun oo dhuubeyduna ay marayso sideed kun oo shilin soomaali ah qamadiga kiiladiisa waxaa la kala siisanaya labaatan kun nuskiladuna waa toban kun rubucuna waa shan kun oo shilin soomaali ah dhegaystayaal halka warkaas idinkaga imaanayo waa idaacadda aysanaa ijob harshabeelaha dhexe soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda dowladda hindiya ayaa diiwaangelisay maalintii ugu dhimashada badneed ee xanuunka covid sagaal iyo toban hindiya ayaa diiwaangelisay maalintii ugu dhimashada badneed ee xanuunka covid sagaal iyo toban iyadoo saddex dhibic lix boqol siddeetan iyo sagaal ay u dhinteen afar iyo labaatankii saacii lasoo dhaafay xanuunka covid sagaal iyo toban maanto axad ah waxay ahayd maalintii afraad oo si toos ah hindiya ay u diiwaangeliso in ka badan saddex kun oo dhimasho ah iyadoo mawjadda labaad ee musiibada ah ay sii kordhayaan wadar ahaan laba boqol shan iyo toban kun shan boqol afartan iyo laba qof ayaa u geeriyooday dalka hindiya xanuunka covid sagaal iyo toban tirada kaysaska ayaa kor u dhaaftay sagaal iyo toban dhibic shan bilyan halka saddex boqol afartan iyo laba kun afar boqol siddeetan iyo siddeed oo cusub xogta dowladda ay muujisay hindiya ayaa noqotay dalkii ugu horeeyey ee sabtidii ka gudba afar boqoloo kun oo kiis goobaha daryeelka caafimaadka ayaa buuxdhaafiyey waxaana yaraatay ogsijiinka kaas oo noqotay caqabadaha ugu halista badan soddon iyo afar qof ayaa u dhintay ogsijiin yaraan cisbitaalka ku yaala caasimadda new delhi sida ay sabtidii sheegtay wargeeska times of indiya dhegaystayaal warkii oo aad kala socoteen idaacadda isnaajo warshabeellaha dhexe soomaaliya waanageenta warka waxaad la soo codsiinaya anigoo cabduuli axmed dilowle timcadde injineer saki waa uu farsameynayey intaan warcaynkan oo kale aan ku kulmi doono sidaa iyo ammaane allah